له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaan wax yar ka sheegi doonaa ciwaanka uu walaalku sheegayey oo ah alaysa allahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa ma ku filanya addoonow alla ma kugu filan yahay cabsi ma kaagaga filan yahay cudur ma kaagaga filan yahay xoolo ma kaagaga filan yahay baahi dhammaanteed ma kaagaga filan yahay adduun iyo aakharo labadaba isagu ma kugu filan yahay ciwaankaas waxaan isleeyahay runtii jawaabteedu haddii dadka maanta dunida joogo la kala qaadi lahaa saddex nooc bay noqon lahayd qola waa gaalo oo ilaahayba ma aaminsana subxaana wa tacaala mushkiladda ugu weyn oo haysataana waa gaalnimada qolana waa qolo muslimiina laakiin humuud baa fuulay yacnii noloshay ku nool yihiin waxay noqotay nolol ambigeysa nolol haamida nolol aan caddayn waa muslim wax badan baana ka siiya waana waxaan is leeahay runtii waa halka aan ku kala duwannahay inaga iyo dadkii hore dadkuu tarbeeyey nebiyulaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo dadkii ambiyadii hore ay tarbiyeeyeen bale waxaan is leeahay waa miqdaarka ama waa waa waa waxaad lagu kala saari karo xadiidkan waa taqaanaan nebigu inoo sheegay sala allahu aleh wasalam xadiidkan arbaciinka ku yaalee labaad islaam iimaan iyo ixsaan sidee baad muxsin ku noqon kartaa tusaale bini aadamku dhammaan waxbay raadinayaan iminka bini aadamka dhammaantood they are missing something waxbay misgaraynayaan mid xooluu raadinayaa mid madaxnimuu raadinayaa mid caafimaad buu raadinayaa nimba waxbuu raadinayaa qof walba waxbuu misgaraynayaa qof walba firaaq baa haysta halkan baa bannaan nin walba wuxuu isleeyay waxaa haddaad hesho mala waa degi lahayd inamadaa yar hor fadhiya waxaa laga yaaba isleeyihin haddaad jaamacad gasho oo shaqo wanaagsan hesho ood ina wanaagsan guursato ood guriyaan oo biilku meel kaaga soo dho dee waa degi lahayd ma degteen kuwa bilaa shaqada waxay isleeyihin haddaad shaqo hesho waad xasili lahayd maad xasishan shaqo keliya kumaad xasishan shaqadu waa means laakiin keliyaad kumaad xasishan kuwa fuqarada waxay isleeyihiin inta dahabshiil haysta haddii iguu dhiibo dee waa iska deglayd wallah markaasaan mashaajidki laha maad gashan qaar waxay isleeyihin haddii wasiir lagaa dhigi lahaa waa degi lahayd maad degteen qaar wuxuu isleeyahay haddaad kursigaa jaanisku soo maro markaasaad raaxa si fiican oo dadka al-aamir wanaahi adi aad noqoto waxba kama jiro ninba waxbuu raadinayaa insaanka o dhan waxbuu misgaraynayaa maalan jarirad la yidhaahdo qolooyinkan cilmi baadhista p s waxa saas yidhahdaan ayaa waxay leedahay insaanka maanta dunida korkeega jooga aanu ma aaminsanin sida ay sheegeen laakiin waxay leeyihiin dhibka ugu badanoo haystaay waxay dareemayaan lolines waxay dareemayaan cillanimo isag qofkii oo kun qof ku dhex jira ayaa wuxuu dareemayaa inuu cillo yihi ma fahamtay qofkii dadkao dhan bu ku dhex jiraa laakiin waxbuu tabayaa waa cillo ma degana maxaa sababaya lidaalika ba waxay idhahdeen tobankii qof ee meel maraya toddoba ka mida debression bay qabaan debressionku dee waali keliya maaha laakiin dee dad waxaa jira imaka adda aniga nin aan wada shaqeyno dee professorba waa kininkaasu dee ku nool yahay dee waana ninkaan shaqaynaya ee maarata maarata nin taajiro oo shaqaynaya oo shirkada xisaabinaya oo hagaagsan wey laakiin hadduu kininka iska daayo mana seexanayo una walanayo una seexanayo insaanow adiga hadda maxaa kugu filan nin walba inteenna waxaa laga yaabaa haddii lagu odhan lahaa niyow goormaad cibaadaysanaysaa ood adduunyadan maarata aad degaysaa maxaa kaa maqan oon ku siinaa maanta haddii lagu odhan lahaa nin walba waxbuu qoran lahaa soo ma xaqiiqa waxaa waxa aad qortay inaad ku degteen ilaahayna ma ugu taligelin bin lagu tago in lagu dego tusaale niman dhallinyaraha oo jaamacada ka baxay jaamacadaha markaa ku jira ayaa waxaa lagu yidhi waxaad maxaad misgaranaysaan waxay yidhahdeen waxaan misgaraynaynaa inaan noqonno well educated inaan noqonno dad cilmi leh oo cilmiga looga dambeeyo oo yushaara ilayhim bilbanaan faraha lagu fiiqo taa baan raadinayna labaatan sano kadib baa lagu soo noqdo waxaad wixii aad raadinayseen ma hesheen maya imakaan u liidanaa ba yidhahda bercentage ka mida bercentage ma xasuustee intixaar bay sameeyeenoo way isdeldeleen way isdeldeleen meeshan dadkan ololaysa wax buuxin karaay ma jiro aayaddaa jawaabteeda waan ka hadli doonaa insha allahu tacala markaas muxaadaradu waxay ku saabsan tahay firaaqaa aad dareemayso baahida aad dareemayso yaa buuxin kara horta soo run maaha nin walba inay wax ka guuxayaan ya kule haddii caawa malaa qaarkiin dee bal waxa laga wada silaada dad wallahi shan boqol oo kun keliya haddii lagu dhiibo dee waad iska socaankaa maaha kuwa yarna waxay sinayaan dad gabadhii guri isla heshay ee shaqo adduunyada oo kamid noqon laha waxa oo ka noqon lahaa ma jiro markaan baad sii kullan lahayd ma garatay waad sii qaadi lahayd wax kale waxaasi wax ma dejiyaan calaa kulli xaal waxaasi wax ma dejiyaan say ku dejinayaan 48% dadka isdabaaye waa dadka akhniyada ee istusoo laalaadiya waa ninka xoola haysta ee authority haysta ee madaxtinimo haysta maxaa ka maqan isdilaya waa maxay haddana ee noloshii u qadhaadhatay anu waxaan islahay markaa maanta waxaan u baahannahay innaga dib inaan ugu noqonno diinteenni waxaan u baahannahay dib noqon bal u fiirso mar walba oo diinta tawxiidka hoos uu dhacu ku yimaado muslimiintu waxay galaan maciishatan dankan xidhiidhi mar walba oo kor noqdo wuxuu galanay saxaabadii saxaabiga u taajirsanaa innaga ka lacag badan saa ma taqana maxay haysteen saxaabadu waxba ma haysan raaxaday ku noolaan ka war waxaa loo baahan yahay ninka muslimka ah haddii uu xanuunsado inuu raaxo dareemayo haddii uu faqriyo inuu raaxo dareemayo haddii maaragtay lugta la goynayo inuu raaxo dareemayo tranquility xasillooni faraxti wax ka maqan inaanu jirin sida loo bahanya baa sidaas maxaa maqan markaa waxa maqani waa maxay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala anu waxaan islahay waxaan u baahannahay ilahay inaan si xaqiiqa u garanno si dhaba ilahay inaan u garanno si dhaba ilahay inaan u garanno lidaalika ayaa wuxuu yidhi ibnu qayim raximah allahu raxmatan waasica wuxuu yidhi fainahu laa xayaata bal arrintaa u fiirso fainahu laa xayaata walaa suruura walaa ladata walaa tumaaniinata walaa sharafa ila bimacrifat اllahi subxaana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatih nolol ma jirta buu ihi waa runtii farxtina ma jirto suurtagal maaha macaansi wax la macaansadaana suurtagal maaha xasiloonina suurtagal maaha ilaa ina ilaahay aad garato oo aad rumayso oo aad ku dhaqanto asmaadiisa iyo sifaatkiisa aad ku dhaqanto mooy suurtagal maaha hadda waxaan isweydiinayaa jaamacad laydhaa hopkin university baa waxay dad weydiisay arday maxaad doonaysaan jaamacadda markaad ka baxdaan inaad gaadhaan waad erka kartaan hopkin university baalkay qaaday siddeed kun oo arday baa la weydiiyey seventy six percent waxay yidhahdeen waxaan doonaynaa inaan fahanno macna alxayaa nolosha macnaheedu muxuu yihi maxaanu noollahy ma u malaynaysaa jaamacadda ee hopkin university inay ka garanayaan waxay u nool yihin in wixii loo abuuro dee waa waaliin bay ka sii qaadayaan soo saa maha waaliin bay sii qaadayaan yaa akhi ninkii dharagsaana wuruurisan yahay oo waxbaa ka siia kii miskiinkaana waxbaa ka siia meeshan yaa faraxsan meesha marka waxaan isleeyahay bointka koobaad oo inaga maanta ay tahay inaan dib ugu noqonno waa macrifatullahi alxaqiiqiya si dhaba ilahay inaan u baranno subxana wa tacaala biasmaa'ihi wa sifaatihi si dhaba ani ma ka hadlayo information ahaan yacni ka macluuma ma ka hadlayo ma fahamtay tusaale hadda nin haddaad ku tidhahda ilahay ma rumaysan tahay idhaahaa oo tidhahda kaalay ma waxaad u tukataa ilaahay iyo nebi maxamed iyo jibriil oo kudhaa saddexdaasaan u tukadaa ma runbaa wixii u sheegay marka thermometerka la geliya dee la tijaabiyo haddii waxaad soo boodo soo qalad ma dee markaa adiga haddaad leedahay ilahay waa rasaaq ma aaminsantiin inu ilahay rasaaqi ma ku dhaqanta inu ilahay rasaaqi ma aaminsantihin ilahi rasaaqi hawada aaminsantihin laakiin miyaad ku dhaqantaa tusaalaan rabaa inaan waxaan rabaa cubuudiyadu maqaamaad bay leedahay islaam oo halka ugu hoosaysa iimaan oo halka dhaxaa ixsaan oo halka u sarraysa ixsaanku darajat alixsaan waa waxa weeyaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraaka isagaa ku arka tusaale ambiyadu ambiyadu dadka way ka duwan yihin oo way ka sarreeyaan oo iyagu waxay wax ku barteen ilaahay baa wax baray subxaana wa tacaala xaqiiqi ahayaan markaa iyagu lidaalika way kala duwan yihiin iyagii saxaabadooda tusaale hal shay baan rabaa intaana tusaalaha gelinaan idiin sheego caaw waxaan rabaa inaan ka hadlo ee ugu muhiimsani gaaladu nuqto ay sameeyeen baan rabaa inaan tilmaamo inay baatil tahay oo waa maxay markasiyat alinsaani waalmaadda maxaan wax ku qiimeeyaa aniga nolosha waxay maalan noloshu waxay u bahantay wax markas u ah wax dhextaal u ah tusaale gaaladu waxay yidhahdeen waxaa nolosha dhextaal u ah maxaad xoola haysataa iyo bini aadamku say ku arkaan may fahamtay dadku macaan baan ahay mise caan ma yihin dadku ma raalli bay ga yihiin mise raalliga ma aha muxaadaradii dadku may ka heleen mise kama kama helin muxaadaradii mise aad timid mise ma helin dadku waa say arkaan waa kada cabdi addoon baa dadka uta xoolo maxaan haystaa waa kada waxaagoo dhantaasi ku wareegaya marka waxa dhextaalka oo watan asalku innaga taa ma ahe waa in laga saaro markasiyati tawxiid innaga ilahay baa dhextaal inoo oo waa maxay ilaahay miyuga cadhaysan yahay mise raallibiga yahay waxaanaan samaynaya ilahay ma raalligelinayaan mise ma raalligelinayaan ilahay miyaan ugu dhowaanayaa mise waan kaga fogaanaya dadkao dhan ha cadhoodaan dadkao dhan ha farxaan dadku shuqul kuma lahaa cibaadaadkaan samaynayo waa inaan dadka xor ka ahay marka markasiyatu tawxiid waa ta ugu muhiimsan weeye waana ta saxaabadu ambiyadana taasaaba loo soo diray ikhraaj innaas min cibaadati alcibaad dadka in laga saaro inay dadka addoonu noqdaan may fahamte maanta dadku addoon addoon ma yihin dadka hadda u fiirso nin baa wax laga sheegaya markaasuu cadhoonaya isna t v-gu soo farsanaya kaale maxaad farsanaysaa t v-ga wuxuu koranaya dadkii baa waxay u qaadanayaan dadkii dadkii dadkii dadkii dadkii nin baan weydiiyan ku uri kaalay adiga hadda adigu t v-ga fadhiistaye maxaad u jawaabtay wuxuu ihi dadkii dadkii dadkii waxaan ku uhi shan goor baad dadkii magacdhawday mar ilahay maad sheegin marka markaska waxaa aadda dadkii marka dadka daba ordaysa adugu markasiyat alinsaan waa khalad wey aniga addoon baanah adiga addoon baa tay cibaadadii shuqul ku malid adiga inaan ku eega maaha at all waan ku ixtiraamayaa dar ilaahay waan ku jecelahay dar ilaahay waxbaan ku siinayaa dar ilaahay waxbaan ku siinayaa adiga dartaa maaha waxbaan sadaqadaysanaya adiga dartaa maaha waan ku caawinayaa adiga dartaa maaha waxa weeyaan ciddaan eeganaya markas waa il allah ee dhaha lagu haya waa inay noqoto boqolkiiba boqol waa in allah noqoto lidaalika bay ambiyadu uga duwanaayeen dadka ay la nool yihiin waayo iyaga waxyi baa hagaya tusaale nebiyullaahi muusa iyo dadkii uu hogaaminayey ee uu la noolaa dadkii uu hogaaminayay saxaabadiisii markii la soo eryaday halkaan rabataa wey markii la soo eryaday waxaa la keenay baddaa la keenay suma qisadaa in badan bay madaxay ku soo noolqataa baddaa la keenay xagga dambana ayaa ka eryanaya fircoon oo muuse dadkan la socdaay waa saxaabay ogow waa dad isaga rumaysan soo sidaa ma dadkani mathematical equation bay ka dhigeen wixii oo si materialba waxu eegaan waxay yidhaahdeen baddii baa xagga hore wey hayaay dee xagga dambana ninkii fircoon laa yarxam oo madaxa guraya dee adeer baddii oo xagga horea iyo xagga dambe oo fircoona si lagu badbaadaaba ma jirto darsuno wey aan ku badbaadi karayno oo waayo maxaan yeellaa dee waxaan yeelaynaa waxa weeyaan dee muuse la hadleen nabi muuse qaala asxaabu muusa innaa lamudrakuun waa lan haya si loo baxa lama hayo nabiyullaahi muusa soo badda ma arka isaguba ma arkaa maaragtay ciidankan daba socdana ma arkaa muxuu kaga duwan yahay dumaanayno kaamila saaka gurigiisa markuu joogay bu hadda weliyahay aiqatu billaahi alunsu billaah ilahay wuxuu ihi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat addaaci idaa dacaan hadday dadku kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan dhowahay qurbiguna haddii dhowaansho uu jiro waalqurbu yuujib اlns haddii uu dhowaansho jiro wehelnima la dareemaya hadduu alla kuu dhow yahay wehel buu ku yahay walow keligaan aad hatida culimmadii hore intii la xidho cidlo may dareemi jireen absolutmay dareemi jiren cidlo mayna dareemi jiren saas daraaddeed dee nabiyullaahi muuse wuxuu tusay xaqiiqadii dadkan wuxuu ku sameeyey diversion yani waxaad moodaa qoorta inuu qabtay wuxuu ku uhi waryaadhen baddan waa makhluuq miskiina waxba maaha baddan baddan adeegaysaan waa makhluuq miskiina fircoon waa miskiin wax ma tari karo annaga asbaabtii waan la nimid labadan aad eegaysaan wax macaanaa ma laha muxuu yidhi kallaa ka jooga arrinku saa maahe haddii radic laga dhigo ama kallaa dhab ahaantii haddii xaafutaxqiiq laga dhigo kallaa dhab ahaantii inna maciya rabbii sayadiin war xaggan eega buuri maarata iska daaya baddan iyo ninkan miskiinka ina daba urdayiyo waxaa ka baxa xaggan eega miyay ka fakarayeen nimankaasi iqa intee lag buu nabiyullahi muuse qaba horta gaabka udhexeeya intuu leegayahay muuse nabiyullaahi muuse calayhi salaam iyo dadkan intee legba gaab udhexeeya yani masaafada udhexaysa suma weyna saa daraaddeed dee nabiyullaahi muuse calayhi salaam isagoo iqa kaamila kalsooni kaamila buu qaba maxaad malanaysaa adigu toban nin oo qoriyo wadata hadday hareeraha igaga qabtaan oo iqa kaamila ilahi aan ku qabo oo yidhahdan waan ku dilaynaa oon idhahda niyo haddaan aaminsanahay inaad idinku almuxyi walmumiitiin waabaan idcaabudlaha war ilaahay baa sifadaa iskale waxa ma dili kartaan masaakiin ma garatay adeer intay malaa'igtu qoryaha idinka qadiya idinku dhufan meesha iskaga yaaca haddaad wax dilaysaanna ilaahay baa ugu talagalay maanta inaad dhinto idinku almuxyi walmumiit ma tiidin fiqadaa kaamilka xataa markuu dil yimaado dee cabsidii way way way zuulaysaa calaa kulli xaal nabiyullaahi muusa xaggan uu tilmaamay allah buu tilmaamay subxana wa tacaala inna maciya rabbii sayahdiin buuli ilaahay baa jid noo furaya oo na hanuuninaya waxaa laga yaabaa inuu qofka isweydiiyo oonio xaggii hore iyo xaggii dambeba agga laga hanuunaya sabo nimankaas miyay ku fakareen ul yarbaa badda sidaa loogu dhufan doonaa dabeetoonana fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka dawd alcadiim hayweeyo maarata wadooyin waaweyn baa badda laga jeexi doonaa miyay ka fakareen dee bad oo weliba dee one second yani saa dam wadooyinka yarar hadda magaalada la dhisay imsay qaataan sheekha muddo dheer suma dee saas masaa dhag kamay fakarin uu ka baxay nabiyullaahi muuse iyo intii la socotay nimankanna way soo dabagaleen suma waxaa laga yaabaa madaxooda inay ku soo dhacdo ilan weli waxaa lagaba inay maaddadii eegayaan iyagu inay war amar ilaahi weeyaan laakiin ruuxa waxaa ku soo dhici karaysa muuse dee nagaga dhufo baashay nimankoy soo soo kuna soo dabagalay maaha magartay oo ka xumaada soo dabageli kartaanka soo dabagelayaan ilaahayna wuxuuba amray nabiyullaahi muuse watruk ilbaxra rahwan waayo inahum jundun muqraquun nabiyullaahi muuse iqa taama buu ilaahay wuu ku filaa wuxuuna aaminsana inuu ku filan yahay u fiirso ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ana cinda danni cabdii bi qofku addoonkaygu wux iga malaystaan aniguu taaganahay in khayran fa khayr wain sharan fa shar adiga ilahay maxaad ka malaysanaysaa war caawa hadday busaarada ku hayso haddii gudha waxaa ku yeedhaya nin aad waxoogaa lacag ku tuumayso ayaad u tegaysaa kabahrood u qaadanaysa waad ordaysa nin deeqsiya oo taqaano oo faxala oo aan ragga dadka u diidin haddaad lacagi yar u baahanto waad ordaysaa waad u tegaysa haddaynu u bahno waxaan odhanaya hebel isaga ka waaymayno dadka dee khayraadka urriyaa garanaya hebel isaga ka waaymayna laleeyahy ka warran isaga ilaahay oo xayiyun kariima subxaana wa tacaala oo yastaxyi ka xishoonaya sida nabigu noo sheegay hadduu ruuxu gacantiisa kor u qaado inuu isaga oo maarata sifir khaabitain soo celiyo iyada oo maran in la soo celiyo calaa kulli xaal waxaan islahay markaa innagu waxaan u baahan nahay kalimaadka magacyada ilaahi subxana wa tacala horta ilahay inaan baranno magacyadiisana baranno sifadiisana baranno kuna dhaqanno ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nebigu wuxuu noo sheegay ilaahay inuu leeyahay sagaaliyo sagaashan magac man axsaaha dakhala aljanna wa fii riwaayatin man xafidaha dakhala aljanna ninkii koobaayo jannadu gelaya buuri oo koobidda macnaheedu waa maxay horta waa ninka dee garanaya ee xifdisan ee garanaya ka labaadna waa ninka fahansan ee macnaheeda fahansan almu'minu almuhayminu alcasiizu aljabbaaru daaru yaa hadda haddii maanta aan weydiiyo la baxo inuu magacyadii ilahiin waa la garanaya laakiin macnaheeda wax sheegi karaa almuhayminu inay yartaa laga yaaba suma ya ku camalfalkii ka warran iyada ee lagu camalfalo ka warran marka ambiyada waxaan u soo qaadanayaa nabiyullaahi maxamed nabiyullahi muuse horta wad aragta halka u dhexeeyey saxaabadaan iman doonaa dadka caadigaana waan iman doonaa innaga markaan waxu baahnay dib inaan noqonno waxaad doonta u baahanow ilahay baa kugu filan waxaad doonta u baahanow dembigaad doonta gal war ilaahay intaad moodaysa uu ka wanaagsan yihi ad waxaad qiyaastaa waxaan is weydiiyaa niyow ilaahay xadiidkii aad garanaysaana saxiix ahaa marku ilaahay markuu ruuxu addoonku ilaahay usoo noqdo intuu khalad galo uu toobad keeno wuxuu ugu farxayaa ilaahay subxaana wa tacaala sidii nin intii hashiisi iyo raaxiiladiisii ay ka luntay min shiddat alfarax yidhi farxadda ka yeedhsiisay kufri waxa ka waranka gaalnimo faraxtida ka yeedhsiisay ilaahayow addoon baad ii tahay anna rabbi baan ku ahay mana gaaloobin ninkaasi wuu isgaran waayuun ninka faraxtii isla garan waaye taasuu ilaahay saasoo kalu maarata ilahay maaratay ugu farxaya wanaagiisa khalad baad ku samaysay soo noqoshadaasi ugu farxaya bal binaadamka wax ku sameey adugu waynaad saacad sasabto niyo caynkan niyo caynkan caynkan kii sidan ahaana waa laga tegayaa ku kale oo aan mudnayn in la isu duleeyana waa la isu duleynaya horta nabiyullaahi maxamed sala allah alay waslam qisada labaad nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam iyo nabiyullaahi nabiyullaahi maxamed iyo abubakar abubakar waa afdalu shakhs waxa weeye ka ugu fadli badan hadihi alumma bacda nabiyiha suma dee ahlusunna waljamaca saasay qabaan isagaa ugu fadli badan saxaabi la mid miyuu jira way ka wada dambeeyaan isaga iyo nebiga farqiga udhexeeya wad arkaysaa godka markay galeen dee nebigu muma'ini wey waxaysilooyin gurigiisi markuu joogay imika waa isku midun ma garatay abubakar nebigu uu cabsanayo dee abubakar uu cabsaday nebiguna uu cabsanay dee wuxuu hi ya rasuul allah hadday hoostooda eegaan god bayna ku jiraan lugahooda hoostooda hadday eegaan wayna arki lahayn nabigu jawaab cajaa'iba wuu diversion buu ku sameeyey wuu leexiyey xaggaasuu tusay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku idhi abubakarow maa dannuka biitnayni allahu aalihuma id humaa fi lghaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha xaggaa eeg ina allaha macana okay abubakar iyo aniga ka war aan waxaas leehay xaggaabay tahay in loo noqdo xaggaabay tahay in loo noqdo nabiyullaahi nabiyullaahi nuux markii ay ku cidhiidhiyeen oo ay yidhaahdeen waan ku dilaynaa oo cidhiidhiyeen ilaahay subxana wa tacala waa kaka sheekaynaya leh watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii watadkiirii biaayaati illaahi facala allaahi tawakaltu faajmicuu amrakum bal arrinkiina isu keensada wa shurakaakum isu taga dhammaantiin wshurakaakum uma laa yakun amrukum ummatan calaykum uma qduu ilaya walaa tundiruun bal waxay ka qaada kaas isu wada taga kulligin iqa intee leeg buu qabaa hadda dadka o dhan bulahay isu taga dadna ma wato ya ilaahay subxaana wa tacaala ina weliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin ilahay muxuu idhi fanajaynaahu waman macahu fi lfulk wajacalnaahum khalaa'if taarikh baa laga dhigay kuwii kale isagay intii la socotayna waa la badbaadi cirka iyo dhulkay biyo isqabanayaan kamay fakarin ilahay waa kugu filay ilaahay waa kugu filay subxaana wa tacaala nabiyullaahi ibraahim badda markii dabka lagu tuurayay xasbuna allah wa nicma alwakiil dabkii ilahay ma ka badbaadiyey ilahay waa ka badbaadiyey ambiyadu qaabkaasay horta dadkooda u kala duwan yihiin saxaabada saxaabadana saasoo kale inooga duwan yihin innaga laakiin wakhtigaan diidanhaynu dheeraadee bal taabiciintaan imanaya taabiciinta abu muslim alkhawlaani waa tii lagu tuuray dabka soo ma garanaysaan dabka waa tii lagu tuuray miyuu gubtay dabka waa kii ka soo baxay hadduu gubtana raalliba ku ahaa isaga oo raaxaysanaya oo fiqa bilaahi kaamila qaba ayuubu guban lahaa laakiin ilaahay baa ka badbaadiyay isagoo iska socda waa ka yimid iqa billaahi taama wey iqa billaahi taama wey saxaabada gaalada markay qabtaan oo ay maaratay lahaayeen ma jeclaan lahayd nebi maxamed sala allahu aleh wasalam halkan adigu aad joogto inuu joogi lahaa asarat qurayshun musliman famadaa bilaa wajalin ila sayaafi sa'aluuhu hal yurdiika anaka saalimun walaka annabiyu fidan min alitlaafi faajaaba kalla laa salimtu min alrada wayusaabu anfu muxamadin birucaaf ma jeclaan lahayd nebi maxamed halkan aad ku xidhantay inuu ku xidhnaaday isagu caleyhi afdal salaatu wasalaam war iska daaya nebi maxamed dhiig dawaa nin la jarsanayo ciridkiisii inuu dhiigo ma jeclaadeen ninkaasi idminaan intee leeg buu ku jiraa xasiloonni intee leeg buu ku jiraa kuwo badan oo sariira ku jiifa oo cunto hor taallo oo gabadh qurux badan qaba ama gabdho rag wanaagsane ay qabaan oo dabqiya ku jira ayaa werwer iyo ayuu ka raaxo badnaa ninkaasi deganida iyo xasiloonida ku jiro may fahamte halkuu taagan yahayna dee waad aragtaa lidalika waxaan u baahan nahay dib inaan ugu noqonno macrifatullahi macrifatan xaqiiqiyatan inaan ilahi subaa iqatu billahi subxana wa tacaala inaan dib ugu noqonno wuxuu leeyahay imaam anawowi man carafa allaha macrifatan xaqiiqiyatan qofkii ilaahay garta garasho xaqiiqiya oo dhab qofkii ilaahay garta axabbahu xubbigiisaasina wuxuu ilowsiinayaa xubbi kale oo dhan isagu ku tiirsanaanaya isaguu ammaan ka helaya isaguu arsaaqada ka helaya ilahayna waa ku filan yahay buu leey soo run ma ilahayna waa ku filan yahay subxana wa tacaala waa ku filan yahay saa daraaddeed hadda maalan markaa in ilaahay tisca wa tisciin magaca buu leeya laleeyahay magacyada maalan magaca arazaaq qisaan akhriyay nin wadaadii isoo diray habeen dhaweed magaca arrazaaq waxaan la yaabay axad salaf baa wuxuu tegay damcay inuu xajka tago wuxuu ihi nafsii taaqat ila alxaj gabadh uu dhalay buu ku yidhi waxay tidhi hooy wuxuu ku tidhi aabba orodoo iska tag wuxuu yidhi waxaan idinkaga tago oo sahaya ma hayo waxay tidhi intaad asbaabta la timaado wixii awooddaada la ima oo iska tag bal arrintaa dhegayso gabadhaas maxay ku amaalfalaysaa kelmadda arrazaaq iska tag hooyadaa u sheeg hooyadii baa timid hooyadii iyo maaragtay dadkii buu iska tag saddex maalmood wax la cunaan kaga tagay buui xaafaddi anna safar baan daba galay safarka waan ka xishoonaya waan daba socdaa buui waxaan leeya buui ilahay astur de hadday u baahdaan in la caawiyo iyo shaqo aan ka helaba de maarta dabeetoonana ninkii watay safarka qaafilada ninkii watay qaafilat alxaj ayaa la qaniinay maadaamuu nin sheekoo caalimu isaguna ahaa waxaa la yidhi ninka ayaa ku tufaya dee anaa ku tufaya buui sidii saxaabadii oo kale isagii baa ku tufay kii baa dabeetoonana yidhi sii socod iyo soo socod anaa qaba maartay adiga mu'nata safarka kharashkaaga anaa qaba wuxuu idhi ilaahayow inaad rasaaq tahay aniga waad isiso adiga waad igu fillaatay ilaa reerkii aan ka tegay inaan ku filow reerkii saddex maalmood kadib cuntadii baa ka goday gaajay madaxa isla galeen waana reer sharaf ku koray oo ma doonayaan dee inay dawarsadaan halkaa beerka is hayaanoo gaajaa gogoysay inantii bay reerkii oohin bay isku dareen inantii halkan bay qososhay inantii lahayd aabba iska tag way qososhay waxaa la yidhi naadaa aabba lugooyo intaad odayga noo soo shaqayn lahaa naga tagtay naga kaxaysay baa iminkana tayar inagu qoslaysaayo dee way ka cadhoodeen waxaan bilaa damiirka iska qoslaysa annagoo gaajana jarjarayso waxaa ku jira waxaan idin weydiiyey aabbaheen akaana rasaaqan am aakilu risq horta odaygii halka joogi jiray ma arsaaqadda wax ka boobi jiruu cuni jiray mise rasaaq buu ahaa oo isagaa ina arsaaqi jiray maya aakilu risqi baa ahayn isagoo waxbuu ka boobi jiro oo kala arsaaqu wala arsaaqi jiray arsaaqaddu wax ka cuni jiray laftigiisu haddaba waxay ku tihi idmainu iska xisiloonada dahaba aakilu risq wa baqiya raasiqu raasiqii weli waa joogaa kii laakiin arsaaqadda wax ka boobi jiray cuni jiray sidaad idinkuba cunaysaan ad doonaysaan dee kaan baa tagay rasaaqii waa joogaa imtixaanka isaga yar adkaysto iska sabra gabadhaasi dadkan soo kama duwana way iska qooslaysa isaga oo halkii reerkii albaabka waxaa soo garaacay amiirulmuminiin kii muslimiinta xukumay nin maaragtay la socday ayaa soo garaacay ajib amiir almuminiin malaa sayid iyo wuxuu ka yimid ma garanaya biyo keena baa la yidhi biyo qabow oo macaan dhul waa nin xalaal quudasho ah dadka xalaasha quutaa way ka macan yihin waxooda wax kale ayuu siiyey markii uu siiyey biyihii markii uu siiyey ay siiyeen maaragtay boqorkii ayaa wuxuu idhi maxaan ninkii guriga lahaa mee waa sheekh hebel oo xajku ku maqan yaa layidhi wuxuu idhi wixii uu gashanaa wuxuu ahaa garan maayo laakiin qaaliya ayuu idhi hadiyadahaanu siiya kuwii la socday umradii oo dhanna wixii bay dhaheen iyaguna siiya reerkii waxaa la siiyey xoolo ku filan madal xayaa ilaa intay ka dhimanayaan iyagoo intay cunto soo iibsadeen qoqoslaya oo dharagsan oo faraxsan ayay gabadhii halkaasoo kale baal ilmaha ka soo daadatay way oyday gabadhii war waxaa la yidhi tan yaree sallidka dee markaannu gaajaysnaynna waad ooyeysi waad qoslaysi markaan gaajaysnaynna waad qoslaysi imikoo cuntan hor taallo oo aannu dee waxoogaa haysanana xilligii faraxtaydana waad ooyeysaa maxaa kaasay adig waxay tihi gabadho hadal cajiiba gabadhan yar bal u fiirso mar walba waxay eegaysaa waa ilaahay maxay eegaysaa mar walba qalbigeedu wuxuu eegaya waa ilaahay subxana wa tacaala waxay ku tidhi nin bini aadana intuu idiin naxariistay uu damcay ayaa eegma naxariis idinku soo eegay marsu sidaa idinka qosliyey famaa dannukum birabbi alcaalamiin maxaad u malaynaysaan hadduu allah subxaana wa tacaala nadarata raxmatin uu sidaa idin soo eegi lahaa maxaad u malaynaysaan qofku wuxuu rajaynayaa qof insaana oo uu daba ordaya oo odhanaya baahidiisa u sheeganaya wuxuu daba ordayaa dhakhtar uu baahidiisa u sheeganaya busaarad iyo waxbaa ku dhacaya wuxuu u sheeganayaa baahidii oo dhan insaan baa loo sheeganaya markuu fakerayana wuxuu ku fakeraya maskaxdiisa kusoo calaya wuxuu noqonayaa insaan famaa dannunaa birabbi alcaalamiin dannigeennu muxuu yahay malahaan ka haysannaa ilaahay subxana wa tacaala muxuu yahay malaha ilaahay aan ka haysannaa subxana wa tacaala saa daraaddeed nin la odhan jiray wadaax intaana qisada aana gelin nin imika dadkii soomaalida ahaa waaba hadda jira wey dadkii jiray hadda soomaalida ahaa ayaa nin igu yidhi dadkii dagaaladkii hadda soomaalida islilaynayeen ayaa wuxuu igu yidhi dagaal baan dad soo qabannay anigu igu leeyahy ninkaas aniga nin kale wadhowno inuu masaajidka joogin kale ninkaas adoo aniga nin kale noo sheekaynaya waa maali dhoweed nin baanu soo qabannay saddex nin saddex nin waanu isku xidhnay buu saddexdaba inaan madaxa ka toganno markaan layno nin baa nin sheekoo wadaadu ahaa wuxuu buuri ilaahay dartii nagu daaya waayo ilaahay baan magan u ahay waxaanu ku nidhi buuri walle magannimada aad ilahay magan u tahay inaynu ku badbaadini maanta malakulmowt ma kala fakanaysaan wuu iska aamuso wuxuu hi buuri ilaahu adaan magan ku ahay nimankan awoodooda tusi nimankaoo isku xidhan ayaannu xaggaa isaga fogeynay baas baa la qabatiyey baaskii la riday xadhkihii lagu xidhay keliya buu gooyey buui nimankii ord bay isa sii daayeen annagoo wada qoryahaysanaana nin walba ula fadhiistay horta nimankii tege nimankiina way nool yihin bur haddadaan kula hadlayo maart xabadayadana xabadi kuma dhicin waxaa igu soo dhacay ninkaasi markuu sheekaynayey aniganbaa waxaan kuuhi maxaa kuulalayaa badnaa intii aad dee balaayadaa ku dhex jirtay dabeetna wuxuu arrintaasaa yala yaabadnayd arrintaasaa yalala yaabadnayd waxaan aaminsanahay ninkaasi si sidqiya oo dhab ka ah inuu ilaahay u aaminsanaa ilaahayna ula hadlay subxana wa tacaala tusaale xadiidka waa taqaanaan saxiixa salaadda marka hadda salaadda aad tukanayso keebaa bal adigu miisaankaa saar haddii madaxweyne hadda lagu geeyo oo lagudhaa madaxweyne aad la kulmaysaa iyo marka ilaahay aad la kulmayso qalbigaagu yuu ixtiraam badan yahay wuu soo jeeda labada nin miskiina oo masquul galaya uu xanuunsaday la gulaya uu dhintay la odhanaya oo caynkan oo miskiina oo bini aadana kulankaad la qaadanayso iyo markaad ilaahay la kulmayso subxaana wa tacaala aday bal miisaan salaadda soo kulan ilaahay maaha ya nin soo islaamay baan ku ihi maxaad ugu jeceshahay islaamka aad ka heshay salaaddii markaan tukanaya buui maxaa dhacayo maalintii intaasoo boqol oo sunno aan tukadaa buui waayo it is meeting with allah waxa weeyaan ilaahay baan la kulmayaa buui marka waa meeting aadan u baahnayn application qoro ballan samayso waxba aan u baahnayn no haytin ma jiro waan iska istaagi waan isku weysanaya allahu akbar dee ilahay nabiguna waa kay noo sheegay subxaana wa tacaala sala allahu alayh wasallam yidhi ilahay wuxuu yidhi marka uu ruuxu salaada galo ayuu idha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin soo ilahay lala sheekaysan maayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamadanii cabdii ilahay baa jawaabaya alraxmaan alraxiim ahnaa calaya cabdii addoonkayga way ammaanay maaliki yowmi ddiin majadanii cabdii iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin haadaa baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al tani anigii addoonkayga naga dhaxaysaayo wuxuu ii weydiistayna waa leeyahay hadduu dee shar yahayna sharkaa la siin maayo laakiin wax ka wanaagsan baa loogu bedelaya wax ka wanaagsan ayaa loogu bedelaya waradeer waxaynu haysanaa rabbun ghafuurun raxiimun oo kariimun oo xayiya baynu haysanaa cid kale ma u baahnin wallaahu yakfiina ilaahayna waa inugu filan yahay ilahay inugu filan yahay laakiin marka intaad qof bini aadana markaad la kulanto aad gacmaha intaad saa isu saarta attentionkaagoo dhan soo jeediso markaad ilaahay la kulantana aad suuqoo dhan xisaabiso dee adeer haddana aad ka damacda ilaahay subxaana dee waa waxa weeyaan soo ilahay ma dulqaad badna horta adu qiyaas madaxweynaha lagu geeyey hadda masaad dee horta saad ku halaysaaba iska adagba sida friigaa ku meelaysid soo ma aduu waxaad martayba madaxweynaha u tagtay waxaa lagaa qaaday kursigaa face to face baad madaxweyne saasaa isaga soo horjeesateen dabeetuna madaxweynihii waxaad bilowday inaad qarinka ku ciyaarto ood afka gelgeliso ama aad iska fikirto maskaxdaadu ay baxdu kaarkaadoo sii jeeday su-aalaad weydiiso waxbaad weydiisatay maalan wixii aad weydiisatay marsidaad iska sii jeedaa telefoonkaad la soo baxday waad iska egeegtay waad fakartay marba isu kua reedhe dee adaa ii yimid oo adeer dee idalbade dee dhegeysoon kuu jawaabayaa masaad marba iska baxday maxaad malaysaa madaxweynehay intee kuu dulqaadanaya adugu ya doorta haddaan lagu xudhin oo lagu soo daayo waxaad sidaa barweyn baad sidaa ma gartay waayo waxaad samaynaysaa disrespect yani ixtiraam xumo weyn baad samaynaysaa soo maa sheekh ka warran maalin walba ilaahay saa markaad ku samaynayso oo weliba aad nin wanaagsan soo aragto soo musiiba maaha waa waa musiiba runtii aan isleeyahay ma bacdaha musiiba saa daraaddeed walaalayaal waxaan u baahannahay inaan dib aan ilaahay ugu noqonno subxaana wa tacaala oo aan garanno maalan ilaahaynu rasaaqi ilaahaynu raxiim yahay axad salaf baa wuxuu idhi maalinta qiyaame haddii lay odhan lahaa aabbaha iyo hooyada iyo ilaahay yaa ku xisaabiya ma umalanaysa aabbaha iyo hooyada ina odhan wiilkayga naar ku tuura weliba hooyadu ma umalanaysa ina odhanaysa ilmahayga naar ku tuura ama gabadhayda naar ku tuura inantaanaan dhalay naar ku tuur ma umalanaysa haddii hooyaday iyo ilaahay la odhan lahaa yaa ku xisaabiya ilaahay baan dooran lahaa buur sababtaa isagaa iga naxariis badan aan uga rajo badana dee hooyada ba kaa carari soo sidaa maa sheekh absolut waa sidaa markaana waxaan leeyahay ilaahay baa inagu filan ilahay baa inagu filan laakiin waxaa ayaan darra ah oo runtii xumia oo aada liidashowa inaan dib ugu noqonno addoonnimo bini aadan dib inaan ugu noqonno oo carruurta yaryar ay ku washaan tiktok iyo shuhro raadin xataa daraje ay gaadheen inay xumi ku cambaxaan war ma qof yani le dadkao dhan ceebtayda ha ogaadaan ka warran adugu intuu wax nacasnimaa oo ceeba ku hadlo dadkao dhan ceebtayda ha ogaado ilahu ceebtayada astur baan jirnay somaan ku ducaysan jirnay ilahu ceebtayada faafi ka warran adugu dee carruur yarar badanoo saa samaynaya jir kuwa yarar hadda wada akhlaaq xumada ka samaynaya maaratay tictoka soo ilahu ceebtayada faafi maa macnaheed maxaa ina kaa yar kharibaya ama gabadhaa yar kharibaya waa markaziyatu linsaan wuxuu raadinayaabaa binaadana binaadana kana ilahay baa xukuma ka sii cararayaan man kana yuriidu alcizata faina alcizata lilahi jamiica yucizu man yashaa wayudillu man yashaa maogsoontiin walaalayaal gaalo maanta waxay misgaraynayaan akbar nicman haysana nin la dhaa yuusuf jambers oo dadkan soo islaamaya ayaa wuxuu igu yidhi muslimiinta mararbaan cuqdadu qaada waayo maxay noogu daawanayaan waxaan ku jirno yani dhibkaan ku jirnay iyo mugdigaan ku jirnay maxay noogu daawanayeen maxay noogu daawanayeen hadda dad waxaa jira maciishata ilahay wuxuu ihi man acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati maciishatan dankan waxay horodhac u tahay cadaabta aakharay horodhac u tahay madifahanta lidalika waa kuwii culimmadu lahaa ninkii adduunyada jannadeeda laba jannaa jire ninkii jannada adduunyada gala oo ku raaxaystanba bimacrifat illaahi wa cibaadat illaahi subxaana wa tacaala iyo waliimaani bihi iyo watasdiiqan biaayaatihi iyo waitibaacan bisunnati nabiyihi sala allahu aleyh wasalam ninkii taa ku raaxaysta ee minaankaa ku hela suu raaxaysanay bu jannada kale uga gudbaya haddii kale xoolaha doonto yeelo madaxda doonto noqo wixii la doonaha lagu siiyo oo isugu kaa yimaadaan kulaylkaaad ku jirto umaad kulayl kale uga gudbaysa kulaylkaad ku jirto umaad kulayl kale uga gudbaysa waxaa la yaaba oo aan u aan arkay dad saa isu goynaya makiimad buu qaadaya saasuu isu jaraya wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay dhibka madaxayga haysta iyo bankayga aan ku jiriyo cidhiiriga madaxayga haysta goyntaa markaan isgooyo xanuunkanaa ilowsinaya culayskan kale markaa makiimadan ilmahan wuu wada sarsanan yahay waxaad mooddaa in saa loo wada jarjaray ma garatay weliba toobinku uu yaryar yahay dee waa nin uun saa isu qalay wey ma garatay markaa markuu saa isu jaro ayuu odhanaya maskaxdiisu waxaad mooddaa brashar haystay inuu relief la sii daayo oo relief garaynayo ninkaa wax kale ma hayo he is missing allah wuxuu misgaraynayaa cidduu raadinayaa waa allah laakiin isagu wuxuu moodayaa khamri wuxuu moodayaa zino wuxuu moodayaa xoolo wuxuu moodayaa wax kaleu moodayaa maaha marka akbaru gurbatin iyo walwaxsha cidlanimo iyo wehelxumaan waxa ugu weyn qofku intuu ilahay ka fogyahay wehello waxaa ugu cajiibsan alunsu billaahi subxaana wa tacaala ayaa runtii ugu cajiibsan lidalika walaalayaal hadalkayga waxaan kusoo koobayaa ma taqaanaan qaaruun nimanka dadkii materialistica markay eegeen maxay yidhahdeen yaa layta lana uutiya mila maa qaaruun innahu laduu xadin cadiim markii dambena maxay ku jawaabeen ya yani ya markii horena nicman loo diidayay u arkayeen qaaruun wixiisa markii dambena waxay u arkayeen badbaado ilaahay inay ahayd inaan waxaa la siin ma la fahan lidalika walaalayaal hadalkayga waxaan ku koobaya waxa weeyaan xooluhu ilaahay kuu dhowayn maayaan carruurtaaduna kuku dhowayn mayso waxaa kuu dhowaynayaa inta ilaahay aad u jirto iyo camalka saalixa wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribkum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa ninkii ilaahay subxaana wa tacaala markaa xoolaan leeahay macna ma samaynayso mana ku farxaysa carruur baan leeahay macna ma samaynayso wadankaasaan ka dhashay iyo shirkaygu saas uu egyahay wax macana ma samaynayso waxaa oo dhan waa meanless qiimo male laakiin qiimo waxaa samaynaya inteed ilahay u jirtaa subxaana wa tacaala ilahay agtiis aan ku qiimayne ilahay agtiisa sead ka tahay meed fahanteen nin walba waxaad dib ugu noqotaa ilahay agtiisa saad u tahay kana xorow bini aadam war ceeb bini aadamku ceeb ma hayaan haddaad ilaahay agtiisa aad casiis ka tahay ood mukaram ka tahay oo dadko dhani nin fiican nin xun ku haystaan waxaa tahay nin mucazasa oo kariima oo shariif alcasiizu waa ninka ilahay cizi siiyo yucizu man yashaa wayudillu man yashaa man kana yuriidu alcizata faina alcizata lilahi jamiican taas weeyaan waalqariibu ka dhow man adnaahu allah waa ku alla soo dhoweey waaldaliilu ee xaqiirkiina waa ku alla fogeeyo subxana wa tacala waa ku alla fogeeyo lidalika walaalayaal intaad ilaahay u jirta nin walaba dib u eg ilaahayna waa kugu fulayay subxaanahu wa tacaala hadalkaygina halkaasaan kaga baxaya insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu